ololaha doorashada guud ee nagu soo aadanaya laga dareemaya guud ahaan dalka siyaasiyiinta ayaana ku jira suxulduubka shukaansiga codbixiyaasha waxayna tuulotuulo iyo guriguri u tegayaan deegaanada ay ka taagan yihiin durbaanka siyaasadda ayayna dhagaha iyo indhaha qabanayaan baabuur ay saaran yihiin codbaahiyaal aada u dheereeya ayay isticmaalayaan waxaana meeshay tagaanba sacab kusoo dhaweynaya codbixiyaasha oo hadda u muuqda inay meel iska dhigeen qabiilka iyo shaqsi jeclaysi ayna xildoonayaasha ku qiimeynayaan waxqabad iyo ka jawaabista baahiyaha ay bulshadu qabaan ha yeeshee waxaa jira talooyin iyo dardaaran loo soo jeediyay musharaxiinta kala duwan culimada diinta ayaan ka daalin hoga tusaaleynta gudashada mas-uuliyadda loo igmaday dadka xildoonka ah qof baa jidka loo dirayaa laba dhagax buu ku shubi markaasuu iska soo galbana lacagtu ijaab kusoo garsanaya dib wax dabagalaaya oo raaca haya male raaciyadan laysku dhiibahayana waa mid hadhow qiyaamo lasi su-aali doono nin walbaba nabiga sala allahu calayhi wasalam kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyati ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan ku raacaynin hooyadaa iyo aabbaha iyo wiilkaada ayaan midna ku raacaynin oo ilaahay baa wuxuu yidhi yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih bulshada ayaa dhankooda soo bandhiga baahayaha ay rabaan in wax laga qabto rabnaa wax badan oo naga maqan inaad noo qabataan haddaad noo qaban karta intii ilaahay ay ku noqoto waxaan rabnaa isbitaal musqulo masaajidka oo liciif naga ah tuubooyin naloo soo jiido mashiinta injiga oo masirig aad noogu wareejisaan waxaan rabnaa iskuulka ood noo dhisaan oo wuu naga dhimanyahay noo hagaajisaan
sifaysan gabdhaha dhiigbax bay u dhimatay iyo dhaxday ku gooday aan loo dhihin waxaan rabaa meeshanu ka dhiso maternity gabdhaha meel ay ku dhalaan ee hosbitaala
dhallaan waxaa la yidhi waa afdhabaandha waxa uma hayee dhiisha caano loogu shubaa calaacal eedayn mas-uuliyiintii hore iyo rajo xumo ayay mararka qaar muujiyaan shacabku wiilkayga aniga aan dhalay qoryaan dhabarkayga ku jaamacad ugu bogsiyo jaamacad dhabarkayga haddana waxaa nii sheegi meeshuu ka dhacay wuu taloobay wuxuu ka dhacay xamarka xagga yuu ka dhacay waxaa nii sheegi walaalayaalo waa ina rabnaa kulli walaalaanna dhallinyaradanna soo gasha iyo tii hore iyo tan hadda taagan kulli walaalaanna waxaa nii sheegay carruurtaannada meesha way ku dhammaatay wax naloo gala ma laha ku walba intaan saan ugu sacabtubnahu subaxi iska tagaa waxaa nii sheegi annagaba habaar baan leena sidoo kale hal abuurka bulshada ayaan dhankooda ka gaabsan qofka ay isleeyihiin xilka uu ku habboon yahay inuu bulshada u qabto waxaa la yidhi shanta sano markay kaa dhintayna isku kuulaayii anaagkii mise dhaadini anaagkii horeba dhaada kaaniida anigaa ku rono tiish lacaga dhiibi anigaa kanaalyadan golgoli weliga keenahay handan muutagayniyo anaa kaarakada toori anigaa shaqadii kooxayskuwan ka soo saari noolaa markuu kuula rabo dad isku meerooda dhowrkadeeda oo kii yartaa wiilkaan kicinayni waa lagu kahloomiye midkaa kuula heli maayo oo kuma kulmayno kursiga laguma kaalmayo siyaasiyiinta ayaa dhankooda sameeya ballanqaadyo aada u fara badan taasoo ay codbixiyaasha kusoo jiidanayaan balse dhammaadka xilkooda noqda kuwa aysan jawaab badan u haynin maadaama aysan fulin qaarkood maxamed baaruud xuseen warbaahinta heysta dhadhaab